bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal halkani waa raadhi muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhowaada warka subaxnimo golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa wakhtiga u kordhiyey xafiiska siyaasadda soomaaliya u qaabilsan ansom waxaana sidoo kale golahu si kulul u dhaleeceeyey weerarada kooxda al-shabaab ay ka geysaneen gudaha dalka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaalida galmudug ayaa sheegay in wax laga qaban doono kooxaha didgooyooyinka dhigta waddooyinka mara deegaanada maamulkaasi maxkamad ku taalla dalka finland waxa ay dembi ku weysay afar ruux oo soomaaliya kuwaasoo lagu eedeeyey inay maalgelinayaan kooxda al-shabaab jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka ingiriiskan waxa ay abaalmarino guddoonsiiyeen shakhsiyaad soomaaliyeed oo ay sheegeen inay ahaayeen ugu saamaynta wanaag kuwo saamayn wanaagsan ku dhexla bulshada soomaaliyeed hay-adda khaliifa oo laga leeyahay dalka isurtag imaaraadka carabta ayaa deeq raashiina oo gaaraysa kuntan waxa ay ka soo dejisay dekadda magaalada berbera waxaana mucaawanadaasi loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya aqoon-iswadaarsi ku saabsan qaabka ugu habboon ee looga hortegi karo caqabadaha soo wajaha dhallinyarada soomaaliyeed marka ay shaqadoon yihiin ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho akhbaaraadka caalamigana waxaa ugu waaweyn waxaa weli qaybo ka mid a qaaradda yurub gaar ahaan waddamada beljamka iyo faransiiska ka socda feejignaan ku aadan weeraradii dhowaan ka dhacay argixisnimada ahaa ee dalka beljamka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m kaee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo jimcaha shan iyo labaatanka bish saddexaad ee maaj sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa waxa ay si buuxda isugu raaceen in wakhtiga loo kordhiyo xilli shaqayeedka xafiiska siyaasadda ee soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobey ee ansom loo soo gaabiyo waxa uu sidoo kale golahu cambaareeyey weerarada argixisnimada ee kooxda al-shabaab ay ka wada gudaha dalka kadib markii shir ay isugu yimaadeen xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york shan iyo tobanka waddan ee xubnaha ka ah golaha amaanka qaramada midoobey ayaa waxa ay si buuxda u taageereen in la kordhiyo wakhtiga shaqada ee xafiiska siyaasadda qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ansom wakhtigaasoo la gaarsiiyey ilaa soddon iyo kowda bisha maarj ee sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka shan iyo tobanka xubnood uu ka kooban yahay golaha ammaanka ayaa si buuxda waxa ay u taageereen in xilliga shaqada la kordhiyo ayagoona hoosta ka xariiqay in qaramadii midoobey looga baahan yahay in shaqo wacan ay ka qabato soomaaliya islamarkaana ay taageerto dowladda federaalka soomaaliya shaqooyinkan dibudhiska nabadda dibaheshiisiinta iyo sidoo kale in loo diyaargaroobo doorasho loo dhan yahay oo ah mid xor iyo xalaal ah islamarkaana shafaafiyad leh ee ka qabsoonta sanadkan aynu ku guda jirno ee laba kun iyo lix iyo tobanka iyo tan lagu wado inay ka dhacdo dalka sanadka laba kun iyo labaatanka qaraarkan ay meel mariyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sidoo kale waxa uu ku dhiirigeliyey xafiiska ansom inuu kor u qaado shaqada uu la samaynayo ururada bulshada rayidka sida haweenka dhallinyarada ganacsatada iyo culmaaudiinka si kor loogu qaado islamarkaana loo helo aragtiyo kala duwan oo wax ka taraysa siyaasadda soomaaliya ansom waxaa sidoo kale la weydiistay inay dib eegis ku samayso joogitaanka qaramadii midoobey ee soomaaliya kadib doorashada si loo hubiyo in qaramadii midoobey ay ku lug yeelato marxaladda dambe oo ah dib u dhiska dalka ku yaala geeska afrika waxaana sidoo kale la soo jeediyey aragtiyaha iyo talebixinta golahu dhammaadka bishii januari ee sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka qaraarkan ay maanta meel maryan ayaa sidoo kale waxaa ku jira in si kulul u dhaleeciyey golahu weeraradii u dambeeyey maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geysanayeen gudaha dalka waxaana uu si buuxda u taageeray aragtida ah in la yareeyo hanjabaadda khatarta kuwa shacabka soomaaliyada ka imaanaysa kooxda marka loo eego xeerka caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo kan caalamiga ee qaxootiga iyo sidoo kale xeerka caalamiga gargaarka bani'aadnimada walaaxa waxa uu sidoo kale si aad ah u ammaanay shaqada geesinimada iyo nafuridda leh ay samaynayaan ciidanka midooda afrika ee amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed maadaama dagaal xoogan ay kula jiraan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab bishii lasoo dhaafay ayaa xo- kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ninka lagu magacaabo jeffrey feltman iyo wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya ambasador michael kaytin waxa ay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayagoo kula kulmay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana mister feltman uu ku celceliyey in taageerada qaramada midoobay ee shacabka soomaaliyeed ay tahay mid sii socon doonta islamarkaana la xoojin doono inta lagu guda jiro doorashada sanadkan maxkamad ku taala dalka finland ayaa dembi ku weysay afar ruux oo soomaaliya kuwaasoo lagu eedeeyey inay maalgelinayeen kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya maxkamad ku taala dalka finland ayaa saddex nin iyo hal dumar ah waxa ay ku weysay dembi ah in ay lacago u aruurin jireen kooxda al-shabaab waana markii ugu horreysay oo kays la xidhiidha falalka argagixisnimada uu ka dhaco dalka finland maxkamadda raficaanka ee magaalada helsinki ee caasimadda dalka finland ayaa sheegtay in eedaysanayaashan loo haysto dembi ah in lacag dhan saddex kun iyo laba boqol oo yuuro oo u dhiganta saddex kun iyo sagaal boqol oo dollar ay gaarsiiyeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya intii u dhexaysay sannadadii laba kun iyo sideeddii ilaa laba kun iyo kow iyo tobankii hase yeeshee ilaa ay haatan si rasmiya looma soo saarin lacagtaasi in loo isticmaalay falal argixisanimo sida ay maxkamaddu sheegtayna waxa ay dadkan ay sheegeen in lacagahan ay u direen qoysaskooda ku nool gudaha dalkan soomaaliya maxkamadda ayaa waxaa ay ugu dambayntii daaqadda ka tuurtay go'aan maxkamad ka hoosaysay ay soo saartay sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii waxaana dembiyada loo haysto eedaysanayaashan sidoo kale ka mid ahaa in mid ka mid ah afartan eedaysane nin la dhashay uu ku biiray kooxda al-shabaab ee xidhiirhka leh alqaacida waxaana ugu dambayntii maxkamaddu sheegtay in dembiyada lagu soo ogay afartan eedaysane aysan jirin caddaymo rasmi oo muujinaya inay raggan ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab waxaana dhammaan dadkan la soo eedeeyay maxkamadda raficaanka ee magaalada helsinki ee caasimada dalka finland dembiyada ay ku weysay ahaayeen dhammaan dad soomaaliya oo deganaansho rasmiga ka haysta dalka finland haatana gaalkacyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaalida galmudug ayaa waxa uu sheegay in wax laga qaban doono kooxaha dhigta isbaarooyinka wadooyinka mara deegaanada maamulka galmudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan gaarkacay noogu soo diray iyadoo ay jiraan dhibaatooyin fara badan oo dadka ku safra deegaanada galmudug qaarkood ay ku qabaan jidgooyooyin sharci darra oo yaalla deegaanadaasi ayaa waxaa madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed uu markii ugu horraysa ka dhawaajiyey in loo baahan yahay in lala dagaalamo jidgooyinka sharci darrada isagoona ugu baaqay shacabka galmudug meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan ciribtirka iyo la dagaalanka jidgooyooyinka waxaana madaxweynuhu uu faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ay leedahay jidgooyadu
bulsho ayada dhexdeeda isdhibaysa bulsho ayada dhexdeeda isdhacaysa bulsho ayada dhexdeeda iscaburinaysa oo qofba qofba qofka kaleeto uu hantidiisii xoog uga qaadanayo bulsho istabantaabin karta oo istaaqulayn karta oo isgarab geli karto oo qalbigeeda iyo niyaddeeda iyo moralkeeda isku fiyoobaan kara ma aha mase waa beentay baabuurka jidkaas maraya ee ilaa wa ilaa lacagta bixi la leeyahay lacagta ma raalinimo iyo ducuu ku bixiyaa mase jujuub iyo xoog iyo muuq in laga awood badan yahay saacaddaas iyo daqiiqadaas ayuu ku bixiyaa hadda ninkaasi loo xoog sheegtay qalbigiisa ma nadiifa bulshadiisa ma mu- mu- ma nadiif u yahay uma aha horta bulshadu marka ay wax iska celin karto bulshadu marka ay horumar diidsan karto bulshadu marka ay isku duubnaan iyo midnimo ay gaari karto waa marka bulshada dhexdeeda uusan dhib ka dhex jirin maamaaha jirto odhanaysaa guduneed ima goyseene maxay ahayd gobolkeea kugu daaban bulshadu haddii dhexdeeda ay isdhibto oo dhexdeeda ay isgumaysato oo dhexdeeda ay iscaburiso oo dhexdeeda ay isdhacdo nin alla ninkii la dhibay in alla intuu bulshada kusoo dhibi karo isna uu garab soo siinaa mase waa beente saa daraaddeed waxaan laga rabaa haddaan nahay reer gaalkacyood haddaan nahay reer mudug haddaan nahay reer gelmudug wax alla wixii bulshada dhibaya oo midnimadeeda kala dhantaalaya oo wadajirkeeda kala dhantaalaya inaan meel usoo wadawadaysanaan laga rabaa arrintaas baarooyinka wax la aqbali kara ma aha wax la yeeli kara ma aha wax ceeb nagu ah waay dhammaanteed inaan u istaagno sidaan meel uga soo wada horjeesan lahayn sidaan u qaadi lahayn sidaan wiilashanada caadaystay ee u arkay inay risqi kaleba aysan helayn ay aan uga waanin lahayn sidaan risqi kale uga abuuri lahayn wiilashaas iyaga ah ayaa dhammaanteed laga rabaa hadda kolley xano xan tira badan waa jirtaa xantaas hoos uma gelayne laakiin waxaa la rabaa arrintaa ayada ah haddaan dhalinyaro nahay ganacsato nahay odayaal nahay gabdho nahay kulligeen inaan meel usoo horjeesan ayaana looga baahan yahay oo aan isbaarooyinkaasi meel kastoo yaalaanba sidaan ku qaadi lahayn aan aan aan aan aan dhammaantaan uga wada shaqayn lahayn hadalka madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jiraan jidgooyooyin si sharci darra u yaalla qaar ka mid a deegaanada galmudug kuwaasi oo lagu dhibaateeyo dadka iyo gaadiidka ku safra cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
maasanad cabdirasaaq jaaliyadda soomaalida ku dhaqan dalka ingiriiska ayaa waxa ay abaalmarino guddoonsiiyeen shakhsiyaad soomaaliya oo la sheegay inay ahaayeen kuwii ugu saamaynta wanaags kuwa saamayn wanaagsan ku dhex leh bulshada soomaaliyeed cabdiraxmaan soomaali ayaa warkan london inooga soo diray abaalmarino caalamiah ayaa la guddoonsiiyey shakhsiyaad iyo hay-ado soomaaliyeed kuwaasi oo loo aqoonsaday tusaalaha dhanka horumarka bulshada soomaaliyeed ee sanadan labada kun iyo lix iyo tobanka tartankan oo ahaa mid ay codkooda dhiibanayeen bulshada soomaaliyeed oo soconayay muddooyinkii u dambeeyey ayaa lasoo gebagabeeyey habeenimadii xalayto waxaana magaalada london lagu qabtay xaflad ballaadhan oo abaalmarine lagu guddoonsiinayay xubnihii guulaystay waxaana munaasabadan abaalmarinaha lagu guddoonsiinayey xubnahan ku guulaystay tartankan qabangaabadeeda iska kaashaday ururo iyo ganacsato soomaaliyeed waxaana kasoo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiin matalayay dowladan ingiriiska cabdirasaaq ciise waxa uu ka tirsan yahay ururka dhalinyarada a t m oo kaalin weyn ka qaatay qabanqaabada munaasabadan waxaana uu ka warbixinayaa waxyaabaha ku kalifay inay daahfuraan abaalmarintan caalamiga ah ujeedada barnaamijkan loo sameeyey ama ifeentka loo sameeyey waxa weeyaan sidii lagu dhiirigelinaa xaliyada soomaaliyeed ee markastaba dagaal dagaalka ugu jira ee u dagaalamaya danaha guud ee ummadda soomaaliyeed sidii lagu dhiirigelinaa loo oranaa shaqada halkaa kasii wadaa wanaageynanaa waa laydin mahadcelinaya shan qaybood bay ahaayeen dadka waxaa ummaddaa u codaysay laakiin waa dad ka dhex muuqday kartidooda ay kasoo dhex saartay ummadda soomaaliyeed oo meel wanaagsan ka gaaray oo haliyey ka noqday oo ummadduna ay u codaysay waxaan rajeynayaa initiativekan waa initiative soomaaliyeed oo soomaalimaad gashatay oo fikrad soomaaliyeed ah oo ah in soomaalida lagu dhiirigeliyo ummadda gudaha iyo dibaddaba joogaba waxaanan rajeynaynaa inuu sanad kastaba inoo socdo barnaamijkan oo mid lamid aan sameyno oo kasii wanaajino sanadka marka kadambeyn sameyn inuu kasii wanaagsanaataan filayna insha allah intii ay soconaysay munaasabadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhammaanba xubnihii tartamayay iyo waxqabadkooda waxaana la guddoonsiiyey abaalmarino caalami ah shan xubnood oo ku guulaystay qeybaha kala duwan ee loo tartamayay oo kale ahaa waxbarashada oo ay ku guulaysatay xaawo jaamac cabdi oo ah gabadh soomaaliyeed oo aragga naafa ka ah oo wax ka barata dugsiga indhoolayaasha ee magaalada hargeysa xaawo oo qisadeeda waxbarashada ay soo jiidatay dareenka bulshada soomaaliyeed kadib markii ay usoo bandhigtay warbaahinta soomaalida iyadoo taasina ku hanatay codka bulshada soomaaliyeed ee shaqsiga ugu dadaalka badan leh ee dhanka waxbarashada sanadan ganacsiga oo ay ku guulaysatay shirkada dahabshiil group oo ah shirkada ka howlgasha guud ahaanba caalamka gaar ahaana geeska africa dhanka ciyaaraha oo uu ku guulaystay maxamed faarax oo dadka badankooda u yaqaanaan mow faarax oo ah muwaadin soomaaliyeed oo u orda orodada dhaadheer dalkan ingiriiska soona hooyey bilado caalami ah islamarkaasina bulshada soomaaliyeed ay u codeeyeen inuu yahay muwaadin soomaaliyeed oo lagu dayan karo dhanka ciyaaraha dhanka howlkarnimada ayaa waxaa loo codeeyey hay-adda adhes of africa oo ka shaqeysa arrimaha gargaarka bini-aadanimada ee qaaradda afrika gaar ahaan geyiga soomaalida iyadoo dhanka kalena dhanka madadaalada loo codeeyey maxamed cali oo ah wiil soomaaliyeed oo filimada sameeya islamarkaana kaalin weyn kaga jira dhanka filin sameynta dalkan ingiriiska kaasi oo ka qeyb qaatay filinka montana movi oo ah filin heer caalami ah islamarkaana lahaa guud ahaanba jihaynta filinkaasi amaba ka ahaa director waxaana shakhsiyaadkan iyo hay-adahani ay ka guulaysteen tartamayaal kale oo u loolamayay inay kaalmo ka galaan abaalmarintan caalamiga ah waxaana gabagabadii munaasabadan shakhsiyaadkan iyo hay-adaha kala duwan ee kaalmaha ka galay tartankana ay intooda badan u mahadnaqeen ururada soo qabanqaabiyey munaasabadan lagu abaalmarinayey waxaana abaalmarintani ay noqon doontaa mid sanadla ah taasi oo lagu dhiirigelin doono qof kasta oo muujiyo dadaal uu ku horumarinayo bulshada soomaaliyeed
maasanad cabdiraxmaan hay-adda khaliifa oo laga leeyahay dalka isultaanka imaaraadka carabta ayaa waxa ay deeq raashiinha oo gaaraya kuntan waxa ay ka soo dejisay dekeda magaalada berbera waxaana mucaawanadaasi loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameynta ku yeelatay abaaraha ee gobolada waqooyi ee soomaaliya hay-addan khaliifa bin zayd al naxyeen foundation loo yaqaano waxa ay raashinkan oo kuntan gaaraya ka soo dejisay dekeda magaalada berbera waxaana qayb uu ka yahay gargaarka baniaadnimada loo sameynaya dadka abaaruhu saameeyeen waxay hay-addu sheegtay in ujeedada raashinkan ay tahay in dadka dhibaatada haysata ee raashin la-aanta ee abaaraha ay saameeyeen wax looga qabto islamarkaan lagu caawiyo sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay hay-addaasi waxay mas-uuliyiinta hay-adda khaliifa foundation iyo saraakiil sha magaalada berbera waxa ay raashinkan u qaybinayaan qoysaska ku nool deegaano fara badan oo ka tirsan gobollada waqooyi ee soomaaliya sida magaalooyinka burco ay ka mid tahay iyo sidoo kale gobollada sool iyo deegaano kale kuwaas oo ka mid a goobaha sida aadka ay u saameeyeen abaaraha ee ku dhuftay deegaanada gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaa raashinkan la sheegay inuu ka kooban yahay sideed kun oo xirmo oo mid kastaba ay ku jirto waxyaabo kala duwan sida bariiska sonkorta burka timir iyo sidoo kale caanaha waxaana la sheegay in gargaarkani uu qayb ka yahay gargaarka ama caawinimadnaadka loo sameynayo dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameyn ku nool gobollada waqooyi ee soomaaliya aqoon isdhaafsigi ku saabsan qaabka ugu habboon ee looga hortegi karo caqabadaha soo wajaha dhalinyarada soomaaliyeed marka ay shaqadoonka yihiin ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho muuse cismaan abto waa kan
aqoon isweydaarsigan oo loogu hadlayey fursad la'aanta shaqo ee haysata ardayda ka soo qalin jibisay jaamacadaha magaalada muqdisho oo ay soo qabanqaabiyeen iftiin foundation iyo rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho aqoon isweydaarsiga ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho qaarkood aqoon-yahano iyo marti sharaf kale waxaana inta uu socday aqoon isweydaarsigaasi looga hadlay sidii hay-adaha iyo shirkadaha dalka ay u abuuri lahaayeen shaqooyin cusub si loo yareeyo shaqola'aanta ka jirta dalka xaawakiin cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdi muuse oo ka mid ah ardayda ka soo qalinjibisay jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa ka hadlay caqabadaha ka haysta helista fursadaha shaqo ardayda soomaaliyeed iyo sida looga gudbi karo colaadda iyo mataqaanaa maxay ahday mashaakilka ka jira dalka sidoo kale soomaaliya waan naqaanaa markii systemke system waxaa jira caan ku nahay oo aan suu shaqaalaysiino systemkaas oo ah graduation qofka wuxuu leeyahay job security qabiilkaaga ayaa ku siinaya shaqada waxaa laga yaabaa kambanigan waa kambani weyn markuu shaqo soo bandhigaayo shaqadii ma soo bandhigaayo meel babliga kow waxaa lasoo marsiinayaa priority waa la siinayaa family macnaha hay-adaha ama instituushinada ma soo wacaan sabab sababtoo ah waxay rabaan qof three years and four years experience yahay intuu qofka ka keena horta waa caqabada ugu weyn ee ardayda jaamacadaha ka baxo oo haysato teeda kale caqabada labaad aan isdhigi karo way haystaa waxa waaye maamulaha mashruuc fursad cabdulqaadir macalin maxamed oo ka hadlay goobta ayaa ku booriyey ardayda inay dadaalaan islamarkaana ay xoogga saaraan sidii ay u kordhin lahaayeen aqoontooda si ay ugu qayb qaataan horumarka ka jira dalka marka waxaan rajeynaa dadka oo shaqadoonka jaamacadaha ka soo baxay inay guddiga dhiisaiga dhigaan dadaalaan waxyaabaha oo loo baahan yahay iyo sida shaqada loo raadinayay iyo nagala shaqeeyaan oo noqdaan dad oo la wadi karo meel la gaarsiin karo insha allahu tacaala biidnillahi alkariim waxaa muddooyinkan ku soo badanayey magaalada muqdisho jaamacada aad u fara badan kuwaasi oo ka soo qalinjibinayaan dhalinyaro aad u fara badan ee ay shaqo la-aan ku haysato caasimadda magaalada muqdisho muuse cusmaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed
dhegeystayaal warkii subaxnimo aad ka dhegaysanayseen raadhiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimadana jimca waa naga intaa